دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah aqoon-yahan ayaa sheegay in xadgudubka etoobiya u geysanaysa soomaaliya aysan jirin dowlad adduunka ka jirta oo u geysatay dal darisla ah waxaa dalka etoobiya weli looga dabaaldegayaa heshiiskii oobay axmed sheegay in lagu siiyey badda soomaaliya siyaasi caan ah ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu wax ka ogaayay iibka badda mas-uul xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa ka waramay halista ay leedahay tallaabada etoobiya ay ku sheeganayso in loogu saxeexay badda soomaaliya baadariyaal etoobiyaan ah ayaa dhambaal hambalyo ah u diray abiy axmed iyagoo uga mahad celinaya boobka dhulbadeedka soomaaliya dadkii ku naafoobay dagaalkii iyo toddobadii dhex maray soomaaliya iyo etoobiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin difaaca dalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalle ka fuliyey gobollada hiiraan shabeellada hoose iyo muqdisho wadaadda soomaali ah ayaa sheegay inay ku dalxiisayaan doomaha dalka uganda xilli badda soomaaliya ay halis ku jirto guddiga maaraynta fatahada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba boqol oo qoys raashin ugu qaybiyey deegaanka hawaayi ee gobolka shabeellada hoose iyadoona hawaayi aad looga jilaabanayo kalluunka
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran aqoon-yahan ayaa sheegay in xadgudubka ay etoobiya u geysanayso soomaaliya aysan jirin dowlad adduunka ka jirta oo u geysatay dal darisla ah waxaa ka waramaya cabdifataax faarax aqoon-yahan cabdi ismaaciil samatar oo ku nool dalka maraykanka ayaa sheegay in itoobiya ay kusoo xadgudubtay waddanka soomaaliya si aanan weli horey u dhicin gaar ahaan marka la eego qadiyadda qabsashada badda dalal badan oo aan bad lahayn ayuu soo taxay kuwaas oo uu sheegay in dhammaantood aysan wax xadguduba u geysan waddamada deriska la ah halka itoobiyana ay qabsanayso badda soomaaliya lix iyo toban wadan oo afrikaana ayaan lahayn dekado han ka soo qaado wadanka lesotho la dhaho ee south africa ku dhex yaalla swaziland ka soo qaad botswana ka soo qaad zimbabwe ka soo qaad ka soo qaad zambia ka soo qaad rwanda burundi south sudan chad mali niger amin waan tirin karnaa sha- lix iyo toban wadan ayaan lahayn dekado laakiinse dhib kuma qabaan waxooga inay dirsadaan iyo inay soo dhoofistaan oo de museveni kumuu duulin kenya si uu mombaaso u isticmaalo south sudanna Ke- eh, kumay duulin kenya si ay halkaa u isticmaasho botswana kumay soo duulin south africa zimbabwe tanzania kumay soo duulin zambia Zam- eh, tanzania kumay soo duulin samater ayaa sheegay in maanta mowqif dhaba looga baahan yahay soomaalida shacabka soomaalida waxa la gudban waxa weeyaan waxaa odagii eh, maxaa yidhahday, shuuciga ahaa ee china badbaadiye la odhan jiray mount stone ayaa da- dadka chiniiska fariin buu u sheegay markii jabaniisku ay soo weerareen ingiriiskuna hoosta ka cunayay wuxuu yidhi waar waxa inoo dhexeeya ha inoo dambeeya eh tan ina wada cunaseen midkeynna ka hadhayn horta haynu iska qabanno haddaan af ingiriisku dhufto waxaa la yidhaha major contradictions iyo minor contradictions waxa inoo dhexeeya innaka waa minor waa wax yar waaye taasi haynu haynu isku dambayna inaku laakiinse tan dhammaanteed nimirigan ina wada liqaya hanu iska horjoogsanno isagoo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in cudurka maanta soomaali haystaa uu yahay qabyaaladda iyo dhaqan xumo taasoo ay tahay in laga gudbo islamarkaana si deg dega looga shaqo galo badbaadinta madax bannaanida waddanka cudurku intuuna kugu fidin ayuu dawalaya mar hadduu fido waa bes waaye maanta se dhaqan xumida haysata waddankeenna siyaasadiisa ee ah annaku haddaanu reer hebelnahay intan annaka annakayna wataan annakayna wataan annakayna wataan waxa weeyaan mid walba maalin baa la odhanayaa soo ciyaar maanta kan baa la liqayaa berri kan baa la liqayaa ilaa layna wada liqo dowladdu hadday seexato shicibku waa inuu toosaa waayo waxa weeyaan dhaxalkii caruurteenna jad biljad ayaa lumaya cabdi ismaaciil samatar ayaa marar badan oo hore ka hadlay halista ay itoobiya ku tahay ummadda soomaaliyeed iyo jiritaankeeda waxaa dalka ethoobiya weli looga dabaaldegayaa heshiiskii abiy axmed uu sheegay in lagu saxeexay badda soomaaliya maxamed qaasim ayaa ka waramaya
isku soo baxyada iyo dabaaldegyada itoobiya ka socda tan iyo habeen hore kadib markii muuse biixo uu sheegay in uu u saxiixay badda soomaaliya dadka itoobiyaanka ah waxay arrintan ku noqotay mid fijiciso ah oo la yaab ah waxaana dabaaldegyo ka dhigeen magaalooyinka adisababa bahardaar maqalla iyo xitaa dhulka soomaaliyeed ee xoogga lagu haysto sida diridhabe itoobiyaanka ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku muujinayaan in ay xaqiijiyeen hadafkooda iyo kii awoowayaashood ay xaqiijiyeen sidoo kale waxaa deegaana u dhow magaalada adisababa lagu arkay muuse biixe oo qodiisa la dabaaldegaya itoobiyaanka islamarkaana gacmaha kor u taagaya muuse waxaa la saaray faras ay ku xardhan yihiin calaamadaha ay caanka ku yihiin itoobiyaanka dhinaca kale hay-adda xamuulka iyo lojistikada itoobiya u qaabilsan soo dejinta badeecadaha dibadda iyo dhoofinta dalagyada maxalliga ah ayaa sheegtay in heshiiska ay saxiixeen abiy axmed iyo muuse biixi oo faa'iido weyn u yahay malaayiin qof oo itoobiyaan ah doctor bariso ameelo oo ah maamulaha hay-adda ayaa shir jaraa'id oo ku qabta magaalada adisababa ugu shanqariyey in heshiiskan uu itoobiya sii doono awood ganacsi oo caalami ah wuxuu carabaabay in marka dekada itoobiya ay leedahay laga dhiso badda cas ee soomaaliya oo soo kaban doona dhaqaalaha waddankiisa maadaama ay meesha ka bixi doonaan cashuuraha xadhaafka ah ee laga qaado maraakiibta iyo doonyaha itoobiya u raran siyaasi caan ah ayaa sheegay in xasan sheekh oo wax ka ogaa iibka badda soomaaliya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq faarax macalin oo ah siyaasi taabacsan dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in xasan sheekh uu yahay nin khaa-in ah oo wax ka og iibka badda soomaaliya faarax ayaa arrintan u daliishaday shirkii ka dhacay jabuuti oo ay ku shireen isaga iyo muuse biixi halka ismaaciil cumar geelena uu dulaal ka ahaa dhexdooda waad ka mid baad tahay khaa-in baad tahay khiyaanada inuu qayb ka yahayna waxaa kugu daliil leh maalmo dhoweeye kulligood asaga iyo horta nin aanan markaad adigoo madaxweyne ee maamul goboleed kaa goosan raba la fadhiisanayso qiimo waxaad siisa ninka ixtiraaf lagu matali karabo laba dhacdoo fadhiya ismaaciil waa guddoomiyaha xaraashka soomaaliya weligeedbo seven sevenna la soo dagaalami buu ka qoray asagoo ku faantamayo si dowladda etoobiya markaa jirta garab ugu ha faarax ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka dagaalamaan tallaabadan heshiisku sheega ah oo ay qaadeen muuse biixi iyo abiy axmed mas-uul xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ah ayaa ka waramay halista uu leeyahay tallaabada ay ethoobiya ku sheeganayso in loogu saxiixay badda soomaaliya waxaa ka waramaya cabdulla mukhtaar yuusuf garaad cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa ka mid ah dadka aragtidooda ka dhiibanaya warka ka soo yeeray itoobiya ee ahaa in la siiyey badda soomaaliya garaadka wuxuu xusay in arrintan ay leedahay halis aada u weyn wuxuuna fasiraad ka bixiyey halistaas waxaan rabaa inaan fasiro waxa hadda laysku haysto maaha sida d b world oo kale qayb ahaan way tahay laakiin laba dhinac waay mid waxaa waaye deked iyo dhul ciidan iyo ay soo degayaan etoobiya la siinayo waa mid haddii shan iyo labaatan kilomitr xeebta laga sii hordee shan iyo labaatanka kilomitr xuduudda waa inay tagtaa oo macnaheedu yahay jibuuti iyo soomaaliya xataa waa la kala goynayaa oo etoobiya soo dhexgela dhexdooda ku jiraysa wa waa mar dhinaca kale haddii la yidhaahdana waxa waaye madax banaanida somalilan ayaan aqoonsanaynaa si forceful oo xoog ah oo dalka somalilan kala goynaynaa laba dal ka dhigaynaa marka marka waa ka culus tahay aada uga culus tahay d b world itoobiya waxaa kalsooni ay ku sheegato badda soomaaliya siisay dowladda federaalk oo ay ciidamo itoobiyaan ah la joogaan maxaa kalsoonidii siiyey waxay noo jeedaan dayacaadeen ayagaa qaarkood waxay noo ilaaliyaan hadda kenya baddii dacwadda markii la qaaday aan ka helnay inteedii badnayd dhulka ku beegan waxaa ilaaliya ciidamo kenyaan baddaas waxa ka socdana annaga ciidamo badeed oo xoogaas leh ma hayno marka taasaa loo jeedaa wix dayacanna dadka qaar inay hungureeyaan waa laga yaabaa soma garan garaadka ayaa intaa ku daray in arrintan itoobiya sheegatay inay ku qaadanayso badda ay ka culus tahay duulaankii ay xabashidu ku soo qaaday labada kun iyo toddobada caasimadda xataa way ka culus tahay soo gelitaanka ciidamada ethoobiya ay muqdisho yimaadeen sababtoo ah taas waxaa la socotay dowladda soomaalida waxaa lagu gabanaya dowladda soomaalida inkastoo dadka la xasuuqayo inka warqabnoona isaga sheekeynayn inkastoo dadka la bahdilaya inkastoo la xiraya haddana nooc dowladda soomaaliya la socotay ahayd anigu waxaan malaynayaa waxa hadda dhacay waa waa ku dhowaad seventy sevenkii oo kale marka wa- waa waa arrin keeni doonta long term haddaan ethoobia si macnale uga uga uga bixin arrintan uusan uga jawaabin uusan uga eh, cudurdaar bixin waxaan u malaynayaa wax keeni doona dhaawac weyn oo muddo dheer socda waaye oo keligeed ay mas-uulka tahay etoobiya sababtaa iyadaa cid ku khasabtay la arag ayay ayay go-aansatay siyaasiyiinta dowladda federaalk ayaa tilmaamaya halista heshiisku sheega xabashida lagu siiyey badda soomaaliya dhanka kalena waxay dadka soomaaliyeed ugu baaqayaan inay isdejiyaan baadariyaal ethoobiyan ah ayaa dhambaal hambalyo ah u diray abiy axmed iyagoo uga mahad celinaya boobka dhulbadeedka soomaaliya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise sida ay qorayaan dadku ku firfircoon baraha bulshada ee Itoobiyaanka ah waxaa saacadihii lasoo dhaafay Abiy Axmed loo diray dhambaal hambalyo iyo bogaadin ah dhambaalkan oo ka soo baxay wadaadaha kiniisadaha Itoobiya ayaa sheegay in Abiy Axmed loogu duceeyey laguna tilmaamay inuu yahay nin diinta kiristaanka iyo dadkeedaba si hagar la'aan ah ugu adeega inkastoo aysan soo bandhigin nuqulka dhambaalka haddana xubno baadiriyaal ah ayay kasoo xigteen in abay uu gudoomiyey dhambaalka waxaana baadiriyaashu ay sheegeen inay ku garab taagan yihiin dadaalkiisa abay ayaa horey shan goor kulamo ula qaatay labaiyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay isagoo kala hadlayey qabsashada geeska afrika sida uu sheegay siyaasi jabuutiyaan ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan bashiir kiniisaddu itoobiya way soo noqonaysaa abi axmed shan goor buu la kulmay la- shan jeer buu la kulmay wadaadada kiniisadda saasay qorayaan taqaariirtu wuxuuna ay kala hadleen arrimo culculus oo itoobiya ku saabsan iyo geeska afrika baadiriyaasha ayaa sida diintooda ah u hagaya abay axmed halka isaguna uu yahay nin u dhaga nugul warkooda oo aan marnaba ka baqayn saameynta ka dhalan karta arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo xasan sheekh maalintii shalay shaaca ka qaaday inuu kun sagaal boqol iyo sagaashankii dhammaaday dagaalkii diimeed ee u dhexeeyey soomaaliya iyo itoobiya dadkii ku naafoobay dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dhex maray soomaaliya iyo ethoobiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin difaaca dalka waxaa ka warramaya maxamed muudey axmed abu muslim muqdisho waxaa maanta ka dhacay isku soo baxyo looga soo horjeedo qabsiga itoobiya ee badda dadka isku soo baxay waxaa ka mid ah kuwa ku naafoobeen dagaalkii dii dhex maray soomaaliya iyo itoobiya mid ka mid ah dadkaasi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay isaga oo naafo ah inuu difaaco badda soomaaliya
waxaan ku cuuriyaamay dagaalkii sabasaban oo soomaaliya iyo etoobiya gaalkacyaan ka baxay war dheeraan galay harar dushiisana waa ku soo dhaawacmay isbitaal hargeysa gannadaa lay dhigay annagu waxaan nahay soomaali fadday u qabto etoobiya inaan dad ebera nahay dhulkaayna lama qaada karo mana oggolin in la qaato dalka soomaaliya lama qaada karo xoogna laguma qaada karo annugu waxaan diyaar u ahay anoo nuucaasa dagaalka soomaaliya etoobiya haddii la kari waayo inaan galo ugu horreeyo waxaannu rabaa dalka soomaaliya inaan lagu qaadan baryanti ummadda soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan in dagaalka la wada galo
dadka soomaaliyeed ayaa dareen caro leh ka muujinaya heshiisku sheega dhex maray abi iyo muuse biixi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey gobollada hiiraan shabeellada hoose iyo banaadir abdiraxmaan beder ayaa ka warramaya ciidamada mujaahidiinta waxay afar labaatankii saacee lasoo dhaafay fuliyeen howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo weeraro toosa oo lala egtay fadhiisime ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ku horeyno gobolka hiiraan qarax mujaahidiinta ay galabnimadii shalay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka qaraxaasi waxauu ku dhaawacmay laba sargaal oo lagu kala magacaabo xasan yuuq iyo dhagabuuri waxaana soo gaadhay dhaawacyo halis ah dhanka gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay xaafadda haanta dheer ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybta qaabilsan la dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ee haweenka muslimaadka ah gaariga ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan askartii saarneedna waxay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay shalay howlgal qaraxa ka fuliyeen barkantarool oo ciidamada dowladda federaalk u tiiray degmada buulamareer waxaa la halkaasi lagu dilay saddex askari oo lagu kala magacaabo towtow qalaafe iyo lahelow halkii ay ku dhaawacmeen laba kale oo lagu kala magacaabo saciid cabdulle iyo salaad kolbe wadaadda soomaali ah ayaa sheegay inay ku dalxiisayaan doomaha dalka uganda xilli badda soomaaliya ay halis ku jirto mahad cubayd ayaa ka warramaya iyadoo abiy axmed iyo muuse biixi ay sheegeen inay ku heshiiyeen in itoobiya la wareegto badda soomaaliya soona dejisato ciidankeeda mariniska ayaa waxaa la arkay wadaaddo qaarkood caan ah oo lagu dalxiisinayo biyaha webiga dalka uganda wadaadahan oo uu ka mid yahay cali wajiis ayaa saaran doon ayagoo sheegaya inay ku jiraan dalxiis iyo jawi macaan oo ay ku arkeen waddanka uganda wadaadahan ayaa iyagoo doomaha saaran iska soo duubay muuqaal waxayna sida ciyaalka tigtooga isticmaalo oo kale xayisiin u galeen hoteelada tamashlaynta ee ku yaala magaalada ay dalxiiska u tageen oo la yidhaahdo jinja waxaana ugu horeeya oo hadlaya cali wajiis waxaa weye waxaa la joogaa magaalada jinja webiga neelka mambaciisa ama meeshuu ka burqado hoteelka ugu quruxda badan ee magaaladan ku yaalla dalxiiska maanta waxaan joognaa maalintii sanadka january kowdeeda labada kun iyo afariyo labaatanka waxaan joognaa meel aada u qurux badan waxaa hoteella ku leh dadyow badan oo ka soo guuray dalka soomaaliya oo biijajkii liida iyo hoteella ku lahaan jiray oo qaarkood talyaaniga ka yimaadeen soomaaliyana ku dhasheen wadaadahan ayaa u muuqda kuwa dhallinyarada soomaalida ugu baaqaya inay u tamashlo tagaan waddanka uganda gaar ahaan magaalada jinja xilli uu halis ku jiro masiirka ummadda soomaaliyeed guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba boqol oo qoys raashin ugu qaybiyey deegaanka hawaayi ee gobolka shabeellada hoose iyadoo hawaayi aada looga jilaabanayo kalluunka faahfaahin ku aadan warbixintaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi oo socdaal shaqa ku tegay deegaankaas waxaa weli si dardar leh ku socda howlaha gurmadka ah oo ay guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan deegaanada ay ka jiraan fatahaadaha iyo saameyntii ay bulshada ku reebeen deegaanka hawaayi oo hoostaga magaalada baraawe ee wilaayada shabeellaha hoose ayay guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gaarsiiyeen gurmad ballaaran oo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo masaakiin ah ilaa laba boqol oo qoys ayaa waxaa la siiyey raashin isugu jira bariis bur sonkor saliid iyo afar kiilo oo timir ah dadkii ka faa'iidaystay oo ahaa kuwa aada ugu faraxsan ayaa inooga waramay wixii ay heleen magaca hoos oo umur kin joognaa maanta hawaay raashin yaa la siinaya raashinka uniga masaakinta haye dadka ay fatahaadaha saameeyeen miya haa bidhoow ayaa la qaaday iyo roob haye daraadooda raashinoo noo siinayo maasha allah maxaa lagu siiyey timir haye sariir sokor bur ayaa lana siiye maxaa lagu siiyey xuseen umar maxmed xuseen banaanka haawaay ayaa maanta joognaa maxaa ka jira maanta gargaar ilaahay inaa noo keenay walaayada islaamka inaa gargaar noo keentay maanta aniga dad beero qodataanahay gaajo inaana hayso oo aawadeeda noo keenay ilaahay gargaarkaas noo keenay walaayada islaamka gargaarku idin soo gaaro waa nuuce waa afar kiilo tamar labo saddehle saliid haaf sokor haaf bariis haaf bur intaas keligaa lagu siiyey aa si wanaagsan alxamdulilah mahaddaas ilaahay iskale
haye maxaad dareemaysaa nimcaan dareemayna iyo gargaar ahina inaan lagu soo gaaro mujaahidiinta oo madaheeda ilaahay korxa ka dhigo magaca walaal muumin shicaamin qaadi kabiir
hortaada maxaa yaala hortay waxaa yaalo labo saddex oo saliid ah haaf sokor ah haaf bariis ah haaf oo bur ah ayuu hortay yaala iyo iskale waxaa iskale ana ayaa iskale ilaahay ayaa isiiyey mujaahidiinta ayaa isiiyeen sidoo kale qaar kale oo gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen ayaa iyagana nala wadaagay waxa ay goobtaasi ka heleen aamil macal ambuuh maxaa lagu siiyey saddex haaf iyo laba saddex iyo laba kiil timir magaca walaal faadimo saleemal maxamed maxaa hortaada yaalla raashuun walaalahaynaana siiyaan bashbash iyo barwaaqana loo siiyaan banaanka haaway inta fadhina walaalahayna waxana siiyaana u fadhina raashiin walaalahay isiiyaan harakada mujaahiliinta ilaahay madahood kor alla agdhigo iyaa isiiyaan bariis bur sariir sokor yaa isiiyeen fatahaadaha ka waran saameyn ma kugu yeesheen roobka haa iyo iyo iyo iyo bidhoobeyga iyo dartooda igu keeneen ilaahay kor alla agudhigo iyooda isiiyeen raashin iyo bariis iyo bur iyo timir
dhinaca kale deegaanka hawaayi oo ay muddo ka maqanaayeen biyaha webiga ayaa waxaa soo gaaray dhowaan biyo aada u badan kuwaasi oo deegaanka hore u dhaafay inkastoo ay jiraan beera ay biyaha galeen haddana dadka hawaayi ayaa ku faraxsan imaanshaha biyaha ee deegaanka maadaama ay dhowr iyo toban sano sheegeen inaysan arag biyo kuwan la mid ah markii laga yimaado in biyuhu beeraha ku waraabsanayaan haddana waxay sheegeen inay biyaha la socdaan kalluun aad u badan kaasoo dadka deegaanka ay aada uga faa'iidaysteen ibraahim cusmaan xasan waa nin ka mid ah kalluumaysatada hawaayi wuxuu ii sheegay in hal habeeni siddeetan kalluuna ay shabaqa ugu dhaceen taasoo uu sheegay inuu aada ugu farxay ibraahim cusmaan xasan biyahaas waxay la imaadeen marka koowaad horta waxa waaye malaay ayaan ka helnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin malay ayaad ka jilaabinayseen ka jilaabinaynay galab horaadaan ka mid ahayd shabagaa meesha aan ku tuurnay subaxdii shabagii markii loo taray sideed iyo sideed habaa laga soo bixiyey oo malay ah malaay soo deeq ma ah waa deeq waa wax hal maalin oo kale ah Ah, alxamdulilaahi sideetan iyo sideed malay ka heshay rabbilcaalamiin malaay aa laga helay aanihii way ragayseen haye maana asagaa u sabab naqday iidankii waa la helay ma ogtahay ciidankii aa ool maqnaa aan maqanaay Haye.
galaas garoora macnaa lix kun ama ama ama shan kun lagaa gadaayo hadda marka waa kaasa marka malayga dadka qaar waxay ii sheegeen in baraawo oo xeeb ah oo bad leh malay leh in inta looga soo raadsanayo Ka waran.
haa ninaa inta ka qaatayba Haye.
anta oo iyagu maxay u jecel yihiin malayga webiga marka kan maanaa kii badda kuleyba waxbaa ka- kanaa ka jecel maanaa kanaacada xag- xagga kanaacada maxamed ibraahim xaaji waa beeraley haddana dhanka kale ka faa'iidaysta kalluumaysiga kadib markii beertiisa ay biyo galeen wuxuu fursad ka arkaya dhanka kalluunka isagoo sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay haysteen keliya kalluun raashinkii lagu cuni lahaana ay ka heleen guddiga gurmadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ana maxamed ibraahim xaaji liu yaqaano maki haye waxaana joogaa degmada haawaay adig ka waran eh, kalluunkii maadaama imaanshihiisa aa ku farxday eh, ma ka faa'iidaysatay kalluunka wallaahi waa ka faa'iidaysanay ilaa kana kalluunka hadda faa'iidadiisa ii yar waaye bishaan haddii oo dhammaato kulley inaa weynahaya umaleynaa kulley beledka kulliyaa laga faa'iidaystay kulley nolosha haddaay waxaa ka maqneeda malaay keligiis maan cuni karo mogtahay hadda bariiskii iyo lagu cuni lahaa waa la helay waa la helay kulley waxaan rajaysanay walaalkaaga wax hele weelkaa roobeed waa ay dhahaan soomaalida waxaan ku faraxsanay walaalaheyga wax heleen waa ku faraxsanahay maxamed maadaama ay hadda beertiisu biyo dhex fadhiyaan wuxuu ii sheegay inuu rajeynayo in muddo yar kadib beertiisa laga qaadi doono raashiin aada u badan maadaama ay heshay beertaasi biyo kaga filan waraab rajo weyn boqolkii boqol maxaa jira rajo waxaan waaye hadda saliid waay beerta hadda saliida ii tahay haddii biyaha ka baxaan saliidaaba ii tahay meeshii haddaay ku maceed waay waxaaba laga yaabaa haddaayey hadda magaciisa lahaabay wax loo keeno hadhoona iidaa laga raraabo iidaaba ganacsatayaala imaanay dadaa imaanay iidaaba magaciis markaas wax soo saaray lahaayba iidaaba magaciis dad mu muu baahna markaas deegaanka hawaayi waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday gurmad uu maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose la gaaray deegaanka si biyaha webiga aysan ugu fatahiin deegaanka halkaasina barakac uusan uga dhicin iyadoona marka aad deegaanka sii gelaysid aad arkaysid jawaano iyo difaacyo aada u waaweyn kuwaasi oo la isaga xiray biyaha warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waanagaynta